magaalada booram ee maamulka somalilan ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalin jibinayeen arday dhammaysatay qur-aanka kariimka islamarkaana ka baxay markiska xaliim sacdiye ee magaalada booram waxaa kasoo qeybgalay munaasabada mas-uuliyiin ka tirsan maamulka somalilan maamulka markaska bahda waxbarashada waalidiin iyo martisharaf kale maamulaha markaska xaliime sacdiye sheekh cabdinaasir maxamed cabdi ayaa ka waramaya aas-aaska markaska xaliime sacdiye iyo tirada ardayda ka qalinjibisay markaska xaliime sacdiya waxaa la aasaasay markiska labada kun iyo afar iyo tobankii aakharkiisii bishii koobiyo tobnaad baan rajaynayaa maantana laba kun iyo saddex labaatan baan maraynaa runtii ilaa muddo siddeed sana ayuu furan yahay markiisku dufcadda haynu caawa u fadhino aynu gelminayno waa dufcaddii saddexaad ee markiiska ka baxday ayaynu caawa gelminayno walaalayaal waanu ku faraxsannahay sida qiimaha iyo waxa weeye sharafta leh ee ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu noogu kulmiyey xalfadaasi runtii waxa weeyaan markiisku dufcaddaa saddexaad ayaa caawa markaa ka baxaysa waxaanan ay caawa kale yihiin toddobo hablood iyo siddeed inan shan iyo tobanka arday ayaa caawaan xalfadooda u joognaa runtii dee ilaahi subxaana wa tacaala ayaa halkaan la soo gaadhsiiyey oo waxa weeyaan qiimaha iyo sharaftaa maanta ad arkaysaan ilaahi subxaana wa tacaala ayaa mahaddaas oo dhan leh qaar ka mida waalidiintii iyo martisharaftii kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa hadallo dardaaran u jeediyay ardayda qalinjabisay maamulka markaskana runtii waan ku ammaanaynaa in xafladihii qur'aanka masaajidada lagu soo celiyo oo laga daayo suuqa iyo meelaha la geynayo markaska ardayga ugu sarreeya qur'aanka insha allahu dee maamulkaa soo gudbin doonee macad ibnubaas waxaan siinaynaa waxbarasho bilaasha haddii ilahay idhaa maalinta macadka la qoro ilaa maalinka uu dhammaysanayo yartaa soo jeedda halkii ugu horraysay waad haysaan khayr allah idin siiyo oo waad xifdideen halka ku xigtaay waa in macaanihii kitaabkaa la barto dabiqi kari mayno ilaa inaan macnaha baranno mooyaan waxaan u hambalyaynayaa ama tahniyadaynayaa ama soo dhowaynayaa walaalaha qalinjabinaya innamada iyo hablahaba maanta waa xafladdiinnii ugu qiimaha badnayd oo kitaabu rabbialcaalamiin iyaa dhammaysteen maanta faraxiinna iyo markaasi hambelyadiinnu aad bay weyn tahay dee gabadha xalima sacdiya jasaakumullahu khayr baan leehay waxaad arkaysaa ubaxa ay soo saartay ilaa qiyaamuhu soconaya bal ka warrama inteenna kalina inaan ku dayanno sida gabadhaa oo kale han meel dhisno han markaasi u ducayno oo mar kastaba laynoo xuso qahar baa la ilaawey imisaa taajiriin aha magacooga halna soo hadalqaanin maanta ardayda ka qalin jibisa markaska xaliim sacdiye ee magaalada booram ayaa ah dufcaddii saddexaad ee ka baxda markaska xaliim sacdiya